wallahi horta waxaa weeye wada dowlad soomaaliyeed waa jirta dowladda federaalku waa dowladda dhexe ee ummadda soomaaliyeed waxaa la yidhahdaa dowlad xuni waxay dhaantaa dowlad la-aan dowladda maamulkeeda jira waxaa weeye waa inay ku xiraadaan dowladda dhexe dowladda dhexe marka hadalkaas hadda ay weydiisay ee puntland ka soo yeeray madaxweynaha puntland cabdiweli cali gaas waxaan is leeyahay waxaa weeye taas waxay ku imaaneysaa waa la tashi la-aan dowladda dhexe wax kasta oo tallaabo kasta oo maamul jira uu qaadayana waxaa weeye dowladda dhexe inay talo ku leedahay waayo dowladda dhexe iyada mas-uul ka ah maamulada oo dhan in marka wixii qorshaa ee maamulada u baahan yihiin inay dowladda dhexe soo marsiyaan oo ay kala tashadaan horta nidaamka dowliga ah waa asaas masalan imaaraadku waa toddoba imaaraad toddobada imaaraad oo jira waxaa laga xukumaa abudabi waxaana xukumaa waxaaweeye waa shiikha jooga abudabi marka innaga hadda federaal baan noqonay federaalsoo dastuurka lagu qoray macnaheedu ma aha in qof walbaaba oo maamul kastaaba in dhinaciisa wax u jiito maaha waxaa weeye haddii layidhi muqdisho muqdisho waa caasimadii dowladdii dhexaana fadhida marka muqdisho hadday mar caasimadii tahay dowladdii dhexana fadhido waxaa weeye waa meesha looga taliyo dalka looga taliyo halkaas waxaa ka muuqata inaysan maamuladu wax badan ka fahansaneen nidaamka dowliga ah iyo sida maamulku yahay iyo sistamka rabo in loo maro markii la rabo in qorshe wax looga qabto dalkaas dalka maamulkaadu mas-uul ka tahay masalan maamulkaasu hadduu qorshihiisa la yimaado xiriir ha sameeyo laakiin xiriirkaasu waa ogyahay og tahay dowladda dhexe dowladda dhexena tala ka bixisaa waayo wasaaradda qorsheynta jirta ee dowladda federaalka wasaaradda qorsheynta xaaja wasaaradda arrimaha dibadda waxaasoo dhan waxaa weye waa kuwa wixii arrimo dibad ku saabsan waa nimanka xiriiriya u ah waa nimanka muxuu ahaa sahli kara ama u samayn kara tashiilaad inay waxay doonayaan iyo qorshaha ay doonayaan oo rabaan in dadka ku dhaqan ee soomaaliyeed ee maamulada kala duwan ku dhaqan puntland keliya maaha inay iyagu qorshahaas wax ka qabtaan waxaa laga rabaa waa dowladda dhexe marka anigu hadalkaas runtii waxaan isleeyahay waa hadal ku ah gab ku ah dowladda dhexe ku ah waxaana leeyahay waxaa weye dowladda dhexe iyaduna inay u dabacsanaato wax kaqabadka iyo dabacsanaanta wax kaqabadka maamulada inay u dabacsanaato inay ka warqabto inay la socdaan inay baahida jirta ay wax kala qabtaan anuu intaasaan qabaa fikriyan inay arrintu ku salaysan tahay wadanka waxaa ka jirta dowlad uu hogaamiyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaare nuukay xasan cali kheyr muddo sanad iyo dhowr bilood ayayna shaqaynayaan hanaanka ay ku maamulayaan dalka sideed u aragtaa
runaantii dowladdu horta waxaa la dhisay waa sanad iyo xoogaa waxay jirtaa hore waxaan hadalkayga ku jirtay dowlad la-aan dowlad xum waxay dhaantaa dowlad la-aan run ahaantii waxaa weye dowladdu ilaa hadda dhaliilo waa yeelan kartaa hole ilaahay un baan gafin laakiin qofka biniaadanka waa gafaa dowladda dhexe waxaa weeye wax badan dadku waa ka tirsanayaan oo waa maqlay dadka ka tirsanayaan dowladda dhexe waxaa laga rabaa inay u iyada qorshaha iyo howlaha ilaa dowladda dhexe weeye dhaylo waa yeelan kartaa laakiin ilaa hadda waxna waa qabatay dowladdu oo runtii lama ankiri karo waxay qabteen iyo waxay tallaabada qaadeen lama ankiri karo dhaylena waa jiraan dadka u sheeganaya waxaan dowladda dhexe leeyahay waxaa habboon inay hore u socoto inay waxyaalaha khaladaadka masalan hadda waxaa jira barlamaankii isqabsaday muddo maantana la dooranayo guddoomiyihii baarlamaanka taas waxay keenaysaa lafteedu dhibaato dowladda ku keenaysaa waayo hay-adii sharci dejinta ama sharcigaa wey dowladda-hay-ad dhan baa ka maqan markay dhibaato u timi taasu markaa dibudhac way keenaysaa waxaan leeyahay inaan loo baahnayn isqaqabsi inaan loo baahnayn baarka muxua khilaafaad siyaasadeed in loo adeego ummadda soomaaliyeed danteeda loo adeego ayaa muhiima madaxweynuhuna waa madaxweyne dalka maxamed cabdilaahi farmaajo prime ministerku waa khayre sistamka dowladda waa dhisan yahay laakiin waxyaalaha hoose oo jira dana xoogaadhu maahi laakiin dadka cabashadooda waxay ka cabanayaan in la toosiyo yaan isleeyahay ayaa loo baahan yahay dowladda dhexena la taageero oo la ayido oo gacan la siiyo garab la siiyo la garab istaaga waayo shacabka duusan garab istaagin oo qof walba uusan dowladiisa garab istaagin oo uu dhaliil kale la soo istaago haddee dowladda hore uma socon karto marka waxaan leeyahay dowladda horsaad waxay ku xiran tahay taageerada shacabkay ku xirantahay